wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha galmudug ayaa si rasmi ah uga daahfurtay degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug la tashiga degmooyinka qorshaha isbedelka galmudug ee inta lagu guda jiro kulankan ayaa waxaa si qoto dheer looga dooday afarta tiir ee qorshaha isbedelka galmudug oo ay kamid yihiin isbedelada adeegyada dawliga ah horumarinta dhaqaalaha waara isbedelka adeegyada bulshada iyo deegaanada iyo la qabsiga isbedelka cimilada ujeedada la tashigan ayaa ahayd in degmooyinka galmudug ay si wadajira uga qeyb qaataan dejinta qorshaha cad oo hagaya horumarinta iyo isbedelka dowlad goboleedka galmudug shanta sano ee soo socota duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixinaya qorshahan iyo muhiimadda uu leeyahay deegaanada galmudug
wax kaste waxa lagu gaari karaa waa isku duubni iyo ismaqal waxaan marka iskula dardaarmaynaa inaan baahiyahana runtii si fiican isha lagu qabto maskaxdiina aad tuujisaan maanta afartan iyo shantiina xubnood baa ku matalaya inta aad garanaysaan waxaan rabnaa maskax inaad toojisaan qorshaha wasaaradda u dhiibaysaan hubaysaan aad dul istaagtaan mar haddii xildhibaanadii golaha diyaanku joogaan waxaan is leeyahay mas-uuliyad culus baa halkaa taalla dhaqankii baa fadhiya hogaankii gabdhaha iyo gabdhihii baa jooga dhallinyaradii baa joogta aqoon-yahankii baa jooga marka arrintaas waxaan rabnaa inaan runtii ay noqoto qorshe si fog looga fakaray wakhtigiinaa qaadataan idinku su'aala is weydiisaan saaxiibbada wasaaradda qorsheynta su'aalaha ubaahanta weydiisaan kala horeynta iyo muhiimaddana la siiyo dhanka kalena agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka galmudug cabdulaahi cumar aadan ayaa soo xiray kulankan ayaa hadda afarta tiir ee qorshaha inaad maaragtay si wanaagsan oo qoto dheer aad mid walba aad u dul istaagteen bresentationadiinna iyo wixiinna waa la dhacnay kolley dowladdu waxay rajeynaysaa hadwaalidm insha allah in qorshe qurux badan oo shanta sano soo socota lagu shaqeeya in laga soo saaro hadduu ilaaha idmo marka aad baad u mahadsan tihiin bulshada rayidka ah shaqaalaha dowladda hoose iyo tiimka jaamacadaha ka imaaday haweenka dhammaantiin waad salaaman tihiin waxaanan rajaynaynaa maalin qurux badan hadwaalidm insha allah kulankan ayaa ah mid dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan wasaaradda qorsheynta ay ka waday qaar ka mid a degmooyinka dowlad goboleedka galmudug